doorashooyinka ka dhacaya soomaaliya waxaa jira eedo la xiriira in siyaasiyiinta ay faragelin ku hayaan hanaanka doorashada oo dad badani ay soo jeedinayaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa isna xalay war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in aan faragelin lagu sameynin odayaasha dhaqanka waatan warbixintan oo falastiin axmed iimaan ay inoo soo jeediso waxaa weli ka socda xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaa sidoo kale soo baxaya cabashooyin ku aadan sixun u maamul iyo meelaha qaar oo la sheegayo in awood loo isticmaalayo doorashada xildhibaanada ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa war qoraala oo uu soo saaray waxa uu ku eedeeyey in ciidamada nabad sugidda ay wateen mid ka mida odayaasha dhaqanka ee maamulaya ergooyinka doorashada wuxuuna faray hay-adaha amniga inaan wax faragelin ah lagu samayn karin odayaasha dhaqanka musharaxiinta iyo ergooyinka si loo ilaaliyo habsami u socodka doorashooyinka hay-adda nabad sugidda ayaa iyana ugu jawaabtay warqadda ra-iisul wasaaraha bartooda twitter-ka iyagoo sheegay inaanay jirin wax lug ah oo ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka taliyo ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda ismaaciil daahir cismaan ayaa sidoo kale arrintan kaga hadlay shir jaraa-id oo maanta uu ku qabtay magaalada muqdisho haddaan nahay annaga hay-adda nabad sugidda qaranka doorka aan ku leenahay doorashooyinka waxa uu yahay in aan sugno amniga amniga guud in aan sugno waa waajib muqadas ah oona saaran cid aan uga aabayeelaynana ma jirto sugidda amniga kooxahan xag jirka ah ee nabadiidka ah ee la wada yaqaan waxay geed dheer iyo geed gaabanba u saaran yihiin inay qayb ka noqdaan burbur noocuu doona ahaada iyagoo dhibaataynaya shacabka soomaaliyeed diidanna qarannimada iyo horumarka aan gaarnay ka soomaali ahaan sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka iyo sanadkan hadda aan ku jirno aan u diyaargaroobeyno doorashada farqi weyn baa u dhexeeya horumarka dalka uu ku tallaabsaday haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga haddii ay noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha haddii ay noqon lahayd dhinaca miisaaniyadda iyo haddii ay noqon lahayd dhinaca xiriirka caalamiga intaba waxaana rabnaa inaan meeshaas hore ugu sii soconno adkayno qarannimadeenna adkayno jiritaankeenna adkayno inaan qayb ka ahaano beesha caalamka annagoo leh sharafteenna iyo heebadii qarannimo ee soomaaliyeed waxaan mar labaad ku celinayaa in laga fogaado in laga been abuurto hay-adaha amniga islamarkaana warar aan jirin oo abeen ah suuqa ama maaragtay goobaha fadhiga iyo social mediaha iyo mediaha naftarkiina aadan qayb ka noqonina oo wixii aada maqashaan wax walba waxaa layidhi soomaalida xitirada hubsiina hal hal baa la siistaa aadnaga na weydiisaan annaga na weydiisaan hubaal celin annagaan idin siinayno maaragtay wixii run ah iyo wixii been annaga idin kala sheegayno korneel cabdulaahi cali macow oo ka mid a asaasayaasha maxadka daraasaadka amniga ahna guddoomiyaha maxadka ayaa ka hadlaya muhiimadda ay leedahay in hay-adaha amniga aysan faragashan arrimaha doorashada
hay-adaha ammaanka waajibaadkooda qaran waxa waaye inay sugaan ammaanka muwaadinka soomaaliyeed iyo xasiloonadiisa waa maqmaqlaya in maaragtay la yidhi meelaha qaarkood ayay faragelin ay ku sameeyeen laakiin faragelintaas haddii aan dib aan u milacsanno waa wax maaragtay kasoo horjeeda dastuurka iyo iyo sharcigii oo wadanka ou lahay haddii aan tusaale aan usoo qaato sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sideedii ayaa waxa waaye baarlamaanka berigaas jiray iyo golaha wasiirada ayaa waxa ay soo saareen wareegto ah in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo mas-uul ka yahay sanaadiiqda amniga sanaadiiqda doorashooyinka lixdan iyo sideedii taa waxaa ka biyo diiday generaal maxamed abshir oo yidhi muxuaha marnaba suurtagal ma ahin anigoo ka mas-uula ammaanka gudaha inay faragelin ay ku sameeyaan xoogga dalka soomaaliya idinkana aada maarata aada samaytaan dood dheer kadib markii uu ku guuldaraystay generaal maxamed abshir waxa uu go-aansaday inuu iska casilo shaqadii amniga uu uhaya qaranka marka hay-adaha ammaanka waa inay dhexdhexaad ay ka ahaadaan korneel macow ayaa ugu baaqay in hay-adaha ammaanka iska daa in ay farageliyaan doorashada ee laga doonayo inay diyaar u noqdaan sida ay u sugi lahaayeen ammaanka musharaxiinta iyagoo xisaabtana ku darsanaya in madaxweyne aan ahayn madaxweynaha xilka hadda haya la dooran karo markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kun iyo laba kun iyo labaiyo tobankii oo doorashada ay dhacday maalinta ku xigta waa tii lagu soo weeraray xasan sheekh hotel jaziira taasi macnaheeda waxa waay hay-adaha ammaanka madaxdoodii berigaa joogtay marnaba uma aysan diyaar garoobin in madaxweyne kale la dooranayo oo ammaankiisana mas-uul ay ka yihiin laakiinse dhammaantood waxay xoogga ay saareen amaba iska dhaadhiciyeen in uu madaxweyne sheekh shariif maxa sheekh shariif sheekh axmed uu kusoo noqonayo madaxweyne uu noqonayo hay-adaha ammaanka waajibaadkooda waxaa inay u diyaar garoobaan muwaadin kasta oo ishasharaxo in ammaankiisa la sugo si hordhacana maaragtay ay ula fadhiistaan qaabka ammaankiisa loogu sugaayo laakiin nin kastoo madaxweyne isku sharaxa haddii ay qabiilkiisa ay ilaalinayaan taasi waxa waaye hay-adaha ammaanka marka faraha waxba ugu jiraan dhanka kalena guddiga doorashada heer federaal ayaa maanta la sheegay in ay sheegeen inay hakinayaan doorashooyinka ka socda magaalada jowhar iyagoo sababna uga dhigay faragelin ay sheegeen in madaxweynaha maamulka hirshabeelle uu ku hayo doorashada xildhibaanada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo aanu la xiriirna ayaanay noo suuro gelin inuu arrintan wax ka yidhaahdo balse guddoomiyaha guddiga doorashada ee heer maamul goboleed ee maamulka hirshabeelle ayaa v o e da u sheegay in arrintaasi warbaahinta uun ay ka maqleen oo aanay jirin wax soo gaaray oo qoraal iyo war ah intaba islamarkaana berri ay filayaan in ay dib usii amba qaadaan doorashadii xubnaha baarlamaanka magaalada cadaado ayaa sidoo kale waxaa iyana ka socda doorashada aqalka hoose waxaana maanta lagu qabtay doorashada mid ka mida kuraasidii ugu adkayd oo ahayd kursi ay u sharaxnayd xildhibaanad caashe xaaji cilmi kursigan oo doodiisu muddo ay soo socotay ayaa waxaa qoraallo dhowr ah iyo shir jaraa-idba ka qabtay ugaaska beesha kursiga iska leh sidoo kalena qaar ka mida beesha caalamka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kursigaasi maanta ayaanay xildhibaanad caashe ka qaybgelin tartankii lagu maanta ayaanay xildhibaanad caasha ka qaybgelin tartankii lagu dooranaya kursigan inkastoo horey mas-uuliyiinta madasha qaran ay isugu raaceen in kursiga gabdhaha ay ku loolamaan gabdho keliya haddaba kursigan ayaa waxaa u tartamay maanta laba raga iyo qof dumar ah xildhibaanad caasha oo aan qadka telefoonka ee magaalada cadaado kula xiriiray ayaa sharxaysa sababta aysan ugu tartamin doorashadii maanta
halastin waa mahadsan tahay aniga ma ahayn tartankaas inaan ka qayb galo waayo sida aada la socoto beeshayda waxay leedahay saddex kursi sida lagu heshiiyey oo madashii wadatashiga qaran ama hogaaminta qaran lagu heshiiyeyna beeshii saddex kursi leh waa inuu mid noqdaa haween ugaaska jifadayda ugaaska beeshu wuxuu u qoondeeyey oo saaray kursigii laga rabay qoodadii gabdhaha oo laga rabay beeshayda wuxuu ka dhigay inay qaadato jufadaydu jufadaasi waxay leedahay buu yidhi kursiga gabdhaha waxaana kusoo tartamahaya gabdho sidaas la ajligeed aniga kii maantay oo rag iyo ay u tartamahayeen marna kuma jiro mabdi-iyan namaba aaminsani inaan la tartamo ayadoo qoondada haween ku jirto haddii jufadaydu jufo aan ahayn ay qaadan lahayd qoondada gabdhaha aniga maba tartameen qoondada gabdhaha oo jufadayda loo asteeyey ayaan anigu kursiga aan u taaganahay uu yahay kursigii maantay aniga ma ahayn midaan u tartamahayo shaqana kuma lahayn
xildhibaanad caasha ayaan weydiiyey sababta keenta culayska gaarka ah ee kursigeeda iyo waxyaabaha ay u aragtay in ay ahaayeen qaladaad iyada lagu bartilmaameedsanayey kursigaas wuxuu ahaa kursi gaar looga soocay kuraastii taallay dowlad goboleedka galmudug wuxuuna noqday kursi arrintiisu soomaaliya oo dhan ay shaac ka noqotay culays gaar aha kursiga la saaray ayadoo aniga laga dhex arkahayo waxaana gaar ahaan kursigaas dagaal aan qarsoodi lahayn ku hayay guddoomiyaha guddiga doorashada galmudug iyo madaxweynaha galmudug cabdikariim sida ku xusan oy marag u tahay warqadii uu ugu jawaabay safiirka maraykanka soomaaliya u fadhiya bisha sideed iyo tobankeedii warqadii uu soo qoray jawaabtii cabdikariim ka bixiyey oo uu uga hadlay arrinta ku saabsan kursigaas qofkii akriyaa wuxuu garanayaa qofka aniga kursiga igu haystaa inuu cabdikariin yahay anigana la ii sameeyey shuruudo aan xildhibaanada kale lagu xirin madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo aan la xiriirnay ayaa la inoo sheegay inuu mashquulsan yahay oo uu shirar ku jiray islamarkaana aanu awoodin inuu xilligaasi nala hadlo sidoo kalena guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee galmudug oo aan la xiriirnay ayaan isagana ka jawaabin wicitaankeenii ilo xog ogaala ayaa v o e da u sheegay in guddiga xalinta khilaafaadka ay hayaan ilaa iyo afartan iyo sagaal dacwo oo ku saabsan kuraasta xildhibaanada ee sida qaladka ah loo maamulay doorashada madaxweynenimada oo dhowr jeer dib u dhaxday ayaan la ogeyn goorta ay qabsoomi karto haddii guddiga xalinta khilaafaadka ay gudagalaan xalkeeda inkastoo beesha caalamku ay qirtay digniinana ay ka soo saartay hanaanka doorashada ee musuq maasuqu uu ku laran yahay ayaa haddana aysan muuqan wax isbedela oo ku yimid musuqa iyo ninjeclaysiga ku hareereysan doorashada xildhibaanada federaalk soomaaliya